ururada kala duwan ee bulshada dowlada dhexe iyo weliba dowlada countiga mandera kulamo kala duwan oo ay ku sugayeen amniga deegaankaasi qulqulatooyin dhawaaleed kasoo cunaya deegaanka raamuno saldhig ay u ahayd ayaa haatan isoo afmeermaya kadib markii is-afgarad laga gaaray qulqulatooyin dhibaato iyo barakac fara badan deegaankaasi sababay hay-adda interbis oo hay-ad ka shaqaynaysay kulamo qabanysay dhanka amnigana gaar ahaan kala shaqaynaysay dowlada countiga mandera ayaa kulan u qabatay haweenka countiga raamu haweenkii halkaasi ka qayb galana waxay ahayeen kuwo isku soo dhowaasho muujinaya dahabo xasan maxamed waxay ka mid tahay haweenkaasi waxayna la hadashay laanta afka soomaaliga ee v o eda colkii dhibki keenay horta tun laga sheekeyni karo maaha waxaan aragnay buuladii oo magaaladay markii la kala cararay oon annaga dhex tegi karin oo geedkii socdoba aan ka cararaynaan aragnay idooba waxba ay jirin alxamdulilah alshukrillah hay-addaa meeshaan isku kaan keentay mahadaan u celinaynaa dhib weyn ayaa magaalada ka dhacay nabadaad ilaahay keenay haddana ilaahay nabad waa keenaa hay-addaa meeshaan isku kaan keentay mahadaan u celinaynaa oo guddi ay dooratay guddi todoba ruux ayay bixisay kulamadii kala duwan ee odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ay ku sameynayeen gudaha degmada raamu mandheera iyo deegaanada dadka ay ka barakaceen dhammaantood waxaa laisla gartay in haweenka culeys fara badan la saaro haweenkuna ay yihiin kuwa nabadda si rasmi uga shaqayn karo sidaasina waxaa ka waramaysa saynab cabdi cali oo ka mid ah dadka deegaanka raamo ee kulankaasi qaybta ka qaadanayay waxayna aaminsantay in haatan isku soo dhowaasho la dareemayo maasha allah shalay maalinta naagaha marka ay imaadeen waa wejigooda wax saaran cololxumada taal maantii cololxumadaasna waa naga baxday waa la furaxsan yahay waxaan ku joognay afar qabiil maanta annagoo furaxsan ayaan inta ka tegi haynaa waa guddiyana waa soo baxsanay waabayna qiimaysay nabadgelya aan ka sheekaysanay waa nabadgelyadana waa dhacaysa haddana inaan meel walba qaadno oo nabadda aan raadinoy boqolaal qoys ayaa ka barakacay tuulooyin kulaala degmada raamo intooda badanna haatani waxay ku dhibaataysan yihiin qaybo kala duwan oo degmadaasi hoos dhaco maxaan ku noolahay meesha la dhaha baambawasti balaayo iyo baasaan nugu gashay waa barakacnay ilmo ma hayna dad ma hayna duunya ma hayna ilmihii isguulka ku jiray awalba isguul a wax lagu celin lahay hadda isguulka aad naga burburi dugsigur aad naga burburi wax haddaan gacan ka hayna meel dadka duurashaa naga galay waxaan ku noolaana ma hayna jiha ilaahay xaggiisaa ku noolna moogaya xagga bini'aadanima haddaan la dhaho ku liitanina annaga dowladda countiga mandheera oo kaashanaysa dowladda dhexe waxay nidir ku martay in ay ka shaqaynayso sugidda amniga dadka deegaankaasi iyo isku keenidda haatanna hoos ayay u dhacday qulqulatooyinkii deegaankaasi ka jiray kiis afgarad laga gaaray culeysyadii waxyeeleynayay nabadda ee deegaankaasi boqolaalka haatan ka barakacay degmada raamu duleedkeeda ayaa haatan dibsi si yar ugu soo laabanaya waana mid intooda badan dadka deegaanku ay soo dhoweynayaan maxamed farax shire v o a garisa